أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shabeellada dhexe in ka badan toban askar oo isugu jirta kufaarta burundi iyo maleeshiyaadka riddada oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo maanta ka dhaca duleedka degmada balcad warbixin ayaad dhegaysa doontaan gurgurte oo dowladaha qaybta ka admis taageero uga raadinaya imaashaha ciidanka masar ee soomaaliya yuhuudda oo saldhig ciidan ka samaysanaysa somalilan iyo dowladda dabalilifka imaaraadka oo ballanqaaday dhismihiisa qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah reer muqdisho oo aad uga hor yimid qorshe cusub oo kooxda riddada soomaaliya ay ku doonayso inay lacaga baada uga qaado dadka ku dhaqan caasimadda mujaahidiinta nusratul islaam oo socdaal dacwi ah ku maray xuduudka nayjar waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa shir wadatashi ah oo dhex maray beesha gaaljecel iyo maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo laga soo saaray bayaan muhiim ah mas-uuliyiin iyo nabadoonno kelimaad ka jeediyey faafareebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaasii xubnihii hadalhaynta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha suhayb alfaatix iyo maahir ayaa igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socon karaan aaladda aan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeennu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa shabeellada dhexe in ka badan toban askar oo isugu jirta kufaarta burundi iyo maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo tiro dhowr jeer lagu jibiyey cadowga oo maanta ka dhaca duleedka degmada balcad qodobkaas iyo sidoo kale gurgurta oo dowladaha qaybta ka admis taageero uga raadinaya imaashaha ciidanka masar ee soomaaliya waxaad ku maqlaysaan xubinteen hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aalaba waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaallo culus oo in ka badan saddex jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa burundi ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada balcad dagaaladaasi oo si weyn loogu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada burundi ayaa yimid kadib markii ay duulaan kusoo qaadeen dhanka mujaahidiinta waxaana lagu dilay saddex askari oo burundeys ah halka lagu dhaawacay saddex kale sidoo kale waxaa dagaaladaasi lagu dilay laba murtadiin ah iyada oo lagu dhaawacay saddex kale dhanka kale dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan ee duleedka degmada xaradheere waxaana dagaaladaasi lagu dhaawacay toddoba askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa gurguurte oo dowladaha qaybta ka ah atmis taageero uga raadinaya imaanshiyaha ciidanka masar maalmo yar kadib markii uu kasoo laabtay socdaal uu ku tagay wadanka eritereya ayuu xasan gurguurte mar kale safar aan horey loo sii qorsheyn ugu ambabaxay dalka dibaddiisa hogaamiyaha xukuumadda muqdisho iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada kambaala ee caasimadda dalka uganda ilawareedyo ayaa sheegaya in safarka xasan gurguurte uu salka ku hayo marxaladda cusub ee ay galayaan ciidamada afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya war kooban oo kasoo baxay afhayeenka madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayuu ku sheegay in safarka gurguurte uu qaadan doono dhowr maalmood islamarkaana uu cagta soo marin doono dhammaan dalalka ay ciidamadoodu duulaanka ku joogaan soomaaliya marka laga reebo etoobiya yuweri museveni ayaa la filayaa in uu kula kulmo kambaala isaga oo kala hadli doona mustaqbalka caloosha dushaqaystayaasha yugandhayska ah ee ku sugan soomaaliya wararka ayaa intaasi ku daraya in gurguurte uu sii aadi doono wadamada kenya burundi iyo jabuuti saraakiil ka tirsan villa soomaaliya ayaa laga soo xigtay in ujeedka ugu weyn ee safarkan uu yahay sidii uu dalalka ciidamadoodu joogaan soomaaliya uga dhaadhicin lahaa imaanshayaha ciidamada masaarida ee la filayo in ay bedelaan kuwa xabashida etoobiya xukuumadda adisababa ayaa bilihii lasoo dhaafay ka dhaadhicinaysay dalalka qaybta ka ah isbaaysiga atmis in ay gaashaanka u daruuraan imaashyaha ciidamada masar balse lama oga sida xasan gurguurte uu dowladahan uga gadi karo ciidamada masaarida oo dowladaha gobolka ay si aadah uga biyadiidsan yihiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa mujaahidiinta nusratul islaam oo socdaal dacawi ah ku maray xuduudka naiger mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo halgan adag kula jira saliibiyiinta ruushka ee fagnar iyo dowladaha dawaaqiidda ah ee saxaraha iyo saaxilka qaaradda afrika ayaa dhanka kale olole dacwi ah oo ballaaran ka wada deegaanada iyo degmooyinka dhaca xuduudka naiger mujaahidiintu waxay sheegeen in jowlo dacwi ah ay ku mareen tuulooyinka burkina faso ee kulaala xuduudka naiger waxaa dadka muslimiinta ah ee deegaanadaasi ku dhaqan lala qaadanayay kulamo furan oo ay dhinac socdeen muxaadaraad iyo duruus kale oo diini ah sawiro ay faafisay mu'asasada azallaaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa muujinayay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada dhaca xuduudka u dhexeeya burkina faso iyo naiger oo si weyn uga faa'iidaysanaya ololahan dacawiga ah sidoo kale waxay sawiradu muujinayeen sida dadka deegaanadaasi ugu riyaaqeen xamla dacwadeedka la soo gaarsiiyey mujaahidiinta nusratul islaam oo muddooyinkii u dambeeyey uu allah gacmahooda ku xaqiijiyey guulo waaweyn oo ay ka gaareen murtasaqada saliibiyiinta ruushka ee fagnar iyo maleeshaadka dowladaha saaxilka iyo saxaraha afrika ayaa tirakoobkii u dambeeyey ee ay soo saareen ku xaqiijiyey in bishii lasoo dhaafay oo keliya allah fadligiisa howlgalladooda jihaadiga ku dileen askar iyo saraakiil ah oo isugu jira saliibiyiin iyo murtadiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa gaajo iyo macluul soo foo saartay dadka ku dhaqan gobolada waqooyi xilli saacadihii lasoo dhaafay dadka ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ay wajahayeen sicir barar baasan ayaa waxay taasi dhalisay in gaajo iyo macluul ay la soo daristo dadkaasi bulshada ayaa wajahaya xaalad adag oo aysan ka bixi karin iyadoo wax walba ay cirka isku shareereen maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu mas-uul ka yahay dhibaatadan ka jirta mantiqada dadkuna ay hadda soo wajahday gaajo iyo macluul qaar ka mid ah dadka ku dhaqan dhulkaasi ayaa ka waramay xaaladda faraha kasii baxaysa ee ay wajahayaan wuxuu maanta reerkaygu qaadan jiray iyo wuxuu maanta qaata waa isku saddex laab maalinta waxaa laga yaabaa afartan kun oo shilin reerka toban qof ku filaayeen maantana boqol kun oo shilin ma deeqin qofka maanta ha shaqayna bilaa camalkaaye maanta bakti buu ku dhow yihi shacabkii ama bulshadii hoose ee liidatay waxa weeyaan maanta waxa weye damba shidan karaan beriga hore waxood ay dalka ugu timi doorarka oo lix boqol toddoba boqola iminka miyaa wuxuu marayaa toban kun halkii doorbaystan lagaa dhimaayo lagugu dhufanaya waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada gaar ahaan tan soomaalida ka taagan waxay ahayd amar ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ee riddada ah maamulkaasi ayaa soo saaray go-aamo een lala anfariiray oo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho een ay aada ula yaabeen go-aamadaasi ayaa la xiriira nooc cusub oo baad ah oo uu soo rogay maamulka murtadiinta ugu magacaaban gobolka banaadir waxaana la arkayey saraakiil ka tirsan maamulkaasi oo dadka albaabada ku qaraacaya islamarkaana lacaga baad ah weydiisanaya iyagoo adeegsanaya waxay ugu yeereen magaca diiwaangelinta dadka dadka ayaa isla dhex marayay muuqaalada murtadiintaasi albaabada dadka ku garaacaya islamarkaana baadda weydiisanaya waana qayb ka mid a lacagaha baadda xarkagoosadka ah ee ay wajahayaan dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inagaynta aad buu mahadsanyaen walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horena aan ku guda jirnaa dhegeystayaal markana yahuudda ayaa saldhig ciidan ka samaysanaysa somalilan iyadoona dowladda dabalilifka ee imaaraadka ee ballanqaaday saldhigaas dhismihiisa falanqeyn arrinkaasi ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo si gaara ula socday haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsan tahay bashiir warar soo baxay ayaa sheegaya in maamulka yahuudda sahyuuniyadda ee xooga ku haysta dhulka muslimiinta reer filistiin hadda uu doonayo inuu ku soo biiro loolanada milatari ee ka jira geeska qaaradda afrika yahuuddu waxay doonaysaa in gumadaha ay soo dhigato xeebaha dalka soomaaliya oo ah mid istiraatiiji ah wargeyska lagu magacaabo jerusalem bosti iyo shabakada lagu magacaabo middle east monitor ayaa labaduba waxay baahiyeen warbixin sheegaysa in yahuudda sahyuuniyadda ay doonayso inay heshiis la gasho maamulka isku magacaabay somalilan ee ka arrimiya gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee wararku waxay sheegayaan in tallaabadan maamulka yahuudda uu qaaday taageero ballaaran oo dhanka maaliyadda ah uu kaga helayo dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta oo gacanta ku haysa dekadda caalamiga ee magaalada berbera yahuuddu waxay doonayaan in saldhiggan ay u adeegsadaan si ay isaga horleexiyaan caqabadaha ka haysta maraakiibta shixnadaha ganacsi qaada ee mara marinka lagu magacaabo baabul mandab iyo khaliidka cadan halkaas oo sanadkii lasoo dhaafay martigeliyey silsilado weeraro ah oo ay geysanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta weeraraduna ilaa iyo hadda waa ay socdaan oo isbuucii lasoo dhaafay u dambeysay xuutiyiinta ayaa markab gubay middle east oo ay maalgeliso dowladda qatar ee wuxuu maalintii talaadada sheegay inuu helay xog sheegaysa in yahuuddu saldhig militari ay ka samaysan doonaan xeebaha maamulka isku magacaaba somalilan ujeedkana waxaa lagu sheegay sidii u muraqabeyn lahaa ee marinka baawel mandab oo ah mid istaraatiiji ah oo ay maraan wax ka badan shan iyo labaatan boqolkiiba maraakiibta ganacsiga dunida marka la taxliiliyo warbixinadan ay qoreen jerusalem bost iyo middle east monitor waa suurtagalnimo aad u weyn in yahuuddu xilligan saldhig ay ka samaysato gobolada waqooyi galbeed soomaaliya sababtoo ah waxay u caalweysay weerarada isdabajoogga ee kaga imaanaya xuutiyiinta waxaana hakad ku jira dhammaanba maraakiibta shicnadaha ganacsi u sida maamulka yahuudda sahyuuniyadda berbera waa buqcadda ugu dhow baabul mandab marka loo eego juqraafiga taasna waa suurtagal ayaa la leeyahay caamilka labaad ee yahuudda u sahlaya in saldhig ay ka samaysato xeebaha waqooyi galbeed soomaaliya waxaa weeye dowladda ridada ee maaraadka carabta oo galaangal dhaqaale iyo mid siyaasadeed kuleh mandiqadaas islamarkaasna gacanta ku haysa maamulidda laba dekadood oo caalami ah iyo laba garoon kuwaas oo kale ah ee marsada magaalada boosaaso iyo marsada caalamiga ah ee magaalada berbera sidoo kale imaaraadku wuxuu gacanta ku hayaa labada madaar ee labadan magaalo ay leeyihiin taas waxay u sahlaysaa yahuudda in galaangal ay ku yeeshaan xeebaha waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaynu ognahay cilaaqaadka u dhexeeya imaaraadka iyo yahuudda in aaduu u sarreeyey sanadadii lasoo dhaafay markii maraakiibta yahuudda u raran ay mari waayeen marinadan caalamiga ah iyo biyaha badda cas ee waddanka yemen ku xeeran imaaraadku wuxuu ahaa midkii ugu horreeyey ee gargaar u fidiyey yahuudda sahyuuniyadda oo buundo dhanka dhulka ah ayuu u sameeyey yahuudda dekadaha imaaraadka ayay ka soo degayaan shixnadaha kadibna dhanka dhulka ayuu u marsiiyaa ee maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka filistiin sidoo kale maamulka isku magacaaba somalilan ee hogaamiye muuse biixi waxaa madax martay arinta ictiraafka wax walbana wuxuu u sameynayaa sida uu ictiraaf u heli lahaa baciidna ma ahan ayay leeyihiin falanqeeyaashu in arinkan uu aqbalo kowdii bishii janawari ee sanadkan sii dhammaanaya muuse biixi ayaa abiy axmed wuxuu u saxiixay heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya siinayay qayb ka mida badda soomaaliya marka lama biciisan kara ayaa leeyahay in qar iska xoornimo tan oo kale ah uu ku dhaqaaqo muuse bixi oo yahuudda uu soo dhowaysto isagoo ku bedelanayo ictiraaf uu ka helo maamulka fadhigiisu yahay magaalada talaabiib sanadii labada kun saddex labaatankii wasiirka difaaca ee dowladda saliibiyadda maraykanka louis austen ayaa ku dhawaaqay isbahaysi ay ka qayb qaadanayaan dowlado jinsiyado kala duwan leh oo ujeedkiisu uu yahay in lagu ta'miiniyo eh, maraakiibta yahuudda ee marila bawel mandab iyo khaliijka cadan laakiin isbahaysigaas oo dowladaha ugu tunka weyn ay yihiin maraykanka ingiriiska faransiiska iyo talyaaniga Eh, laakiin isbahaysigaas wax guul ah kama soo hoynin ee iskudaygaas ilaa ay hadda wax war ah kama soo bixin maamulka yahuudda iyo maamulka isku magacaabay somalilan oo ku aadan wararkan laysla dhex marayo ee sheegaya in waxa loogu yeero israa'iil ay saldhig ka samaysanayso xeebaha waqooyi galbeed ee soomaaliya waa hagaag dhegaystayaal weli faafreebka wararka ayaad degaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aad waad u mahadsan tahay bashiir in diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay duqaymo kala duwan ayaa waxa ay ka fuliyeen qidaaca khaza in duqaymaha ugu badanna waxa ay ka dhacayaan deegaanada dhaca waqooyiga xero barakac oo ku taalla muqayamka jabaaliya ayaa lasoo warinayaa in diyaaradaha dagaalka yuhuudda ay duqeeyeen kadibna dab xogan uu ka kacay In sidoo kale duqaymo kala duwan ayaa waxay siyaabo kala duwan uga dhaceen waqooyiga magaalada khaza in cisbitaalka al indunuusi ayaa ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay isagana ay ku sameeyeen go'doomin iyagoo dumiyey qaybo ka mid a tiirarkiisa tirkoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ahayd sagaal iyo toban halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo kow kale In kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah weeraradaas oo loo adeegsaday qarax aad u xogan waxaa lala egtay taangiga nooca meerkaafaha loo yaqaano weerarkana wuxuu si gaar ah uga dhacay mukhayamka jabaaliya sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxay weerar qarax ahi la beegsadeen askar yuhuud ah waxaana xigay dagaalo foolkafol ah khasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayaana gaaray sidoo kale weerar kale oo isugu jira kamaa-in iyo dagaalo foolkafol ah ayaa waxay ka dhaceen mukhayamka jabaaliya halkaas oo ay ciidanka gumaystaha yuhuudda mar kale dib ugu soo duuleen horaantii bishan xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafreebka wararka markan iyo muqdisho shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa hadda uga horyimid qorshe cusub oo kooxda ridada soomaaliya ay ku doonayso inay lacago baad uga qaado dadka ku dhaqan caasimadda kooxda ridada soomaaliya ayaa soo rogtay lacago baad ah oo ay ka qaadayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen in lacagahaasi laga qaadayo dadka nool iyo meedadka intaba haddaba qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa si aad uga horyimid qorshahan cusub ee lacaga baada looga qaadayo marka qorshahan qorse jira ma aha dadkana waa lagu dhibaataynaya ayagoo intii hadda la saaray qaadila misena middaa loogu daro wallahi waa dhibaato ilaahay baan weydiisanaynaa ma garata inuu wa naga soo gaaro waxaan wax la qaadi kara ama la xamili kara ama dadku qaadi karaan ma aha marka waxaan leenaha raalli ahaada intii aa qaateen ayadu ku filnaato adeeg waxbarasho iyo adeeg midna dadkaan lama siiyo adeegna la sii maayo lacagtaa waa la qaadaa meeshii la geeyan annagu ma naqaano barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafreebka wararka qaybihiisa dambena waan isla soo gaarin dhegaystayaal markan iyo shabeellada hoose waxaa dhowaan soo gebagaboobay shir wadatashi ah oo u dhexeeya beesha gaaljecel iyo maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose kaasoo loogu arrinsanaya arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin halganka soomaaliya ka socda ee gaalada looga soo horjeedo iyo arrimo kale oo gaar u ah beesha gaaljecel shirka wadatashiga waxaa ka horeeyey dowlo sharci ah oo loo soo xiray hoggaanka iyo odayaasha dhaqanka beesha gaaljecel taas oo ay ku qaateen cashiro kala duwan kadib dowladda waxaa fadhi yeeshay mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose iyo hoggaanka beesha gaaljecel oo ay ku jiraan nabadoonnada beesha ee gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo midka shabeellada hoose iyo ugaaska guud ee beesha gaaljecel bayaan ayaa shirka wadatashiga laga soo saaray waxaana madasha ka akhriyey nabadoon cabdiweli axmed muddey bayaan ka soo baxay shir wadatashi ah oo dhex maray beesha gaaljecel iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa shir wada yeeshay wilaayada shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha gaaljecel shirkaas oo lagu falanqeeyey arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow beesha waxay caddaynaysaa inay garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta ayna adkeynayso baycadii hore u gashay labo waxaa la isla qaatay deegaanka beesha inaan lagu dhex arki karin hub sharci daro ah saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay
bara'a ka tahay gaalada iyo kuwa la jira meel walba oo ay joogaan afar beeshu waxay ballanqaadaysaa deegaanadeeda in ay ku nabad helayaan dhammaan muslimiinta islamarkaana aysan ogolaanaynin inuu gabaad u noqdo murtadiinta shan waxaa la isla qaatay ilaalinta bey-ada iyo in laga hortago cid walba oo bey-ada nabaad guurinaysa lix waxaa la isla qaatay in toobada loogu baaqo ciddii toobada leh toddobo qodobka toddobaad waxaa la isla qaatay adkaynta nabadgelyada iyo ka hortagga damaaciga gaalada ah gaalada ee ah carqaladeynta ammaanka ka jira wilaayada wilaayaadka islaamiga ah qodobka sideedaad beeshu waxay caddaynaysaa in hiil iyo hoo ay la garab taagan tahay wiilashooda mujaahidiinta ah beelaha muslimiintana waxay ugu baaqaysaa sidoo kale qodobka sagaalaad waxaa la isla qaatay in la adkeeyo la dagaalanka dhuxusha saxiixiyaasha beesha gaaljecel kow ogaas xuseen ogaas cabdulaahi labo naqiibka shabeellada hoose aadan maxamed abuukar saddex naqiibka hiiraan cabdiraxmaan cumar bakool afhayeenka beesha gaaljecel xasan kuusow dhicisow macalin xuundow maxamed nabadoonka ismaaciil aadan naqiibka shabeellada dhexe cumar cismaan cadow wabilaahi towfiiq
intaasi kadib waxaa hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona sheegay inay adkeynayaan wixii ay beeshiisa kula heshiisay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose halkan waxaan iskugu nimid in aan tashanno wilaayadan igu tashanoo dhigto waxaa noo socday dowro iyo shir isbarbar socdo muddo isbuuc ku dhow falanqayn iyo istuusid kadib waxaan isla qaadanay qodobadii ka soo baxay bayaanka haddii aynu dhaqankii beesha gaaljecel waxaan ayiidaynaa taageersan nahay raalli ka nahay naf iyo maalna ku bixinaynaa wixii aan bayaankan ku soo saarnay ilaahina waxaan weydiisanayna insha allahu tacaala inuu nooga kaalmeeyo walaalaha diriska nala ah ee soomaaliyeed wa khaasatan walaalaha shan caleemood eelaay reer eylo iyo dhammaan cid walba aan dirisnahay garo dirisnahay waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacala walaal naga dhigi dad abti iyo eysin ayaan nahay ood wadaag ayaan nahay dal iyo dadaa naga dhexeeyo saaki nooma cunto mayso inaan idinku dulno dalkiina iyo deegaankiina aan baabi'ino idinkane waxaan codsanayna in saasoo kale idinka noqoto anigoo ah dhaqankii reerka uga sarreeya waxaan caddaynayaa qabiil soomaaliyeed ee aan duulaan ku nahay haba yaraatee ma jirto qabiil soomaaliyeed ee aan duulaan ku nahay ee aan horar ku nahay ee hubka reerka iyo dhalinyada reerka iyo duqoobiyada reerka ay ku showriyaan ama ay ka shiriyaan aslama ma jirto waxa shirka iyo showrka iyo utashiga naga mudan waa gaalo walaalahaas waxaan dhihi lahaa maanta waxaan isku hayndirayo dabkan oo kala qaadayo waa waxa shalay dalkeenna qeybiyey macaawinada nuskuhayn maaragta keeni jira exbireka ah sharafteena iyo karaamadeenna baabi'iyey maantana raba inta yar ee dunta iyo wanaagga inay baabi'iyaan raba waay koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland galmudug laanlaan oo dhan fiiri waxaa loo sameeyey qayqaybinta dadkeenna iyo ku abuuridda qabyaaladda reeraheenna sistamkaas radijin wuxuu yahay qaybiyo xukun mardha waxaan maqlaynay etoobiya nin ka tirtay saraakiishooda oo dhahaya gaal dhahaya maqlaynay waxay somalilan qaadatay inay ku biirto etoobiya puntland waa soo socotaa lafta galeen waxaad arkaysaan asigoo u marxabeynayo calamada u ruuxayo bilaahi calaykum maanta anagoo ilaahay dad muslimiin naga dhigay ehel iyo qaraabo naga dhigay ilaahay diin noo doortay maanta dalkeena iyo dadkeena manfacada taal nagu filan tahay in waxayna nagula gumaysto nagula maamulo oo gaal kufri nagu maamulo diyaar ma u nahay cid waliba oo qadiidaas ku howlan waxaan leenahay kawaantow mar labaad iyo mar saxaad waxaan leenahay walaalaha diriska ee gacal iyo wanaagaan idiin qabnaa oo dhaqankii soomaaliya soo jireenka ahaa ee walaalnimadii aan noolayn insha allah duwahirad idinkana waxaan rajaynaa inaad nala qaadan doontaan biillahi waaxid ilaahd
sidoo kale waxaan mar labaad mar saddexaad caddaynaynaa inaan marnaba haddii aynu beesha gaaljacael raalli aanan ku noqon doonin m- xukun gaalaad inaan ku dhaqanno ka diin dhigano marnaba waxaa lo- waxaan ka gorgortanka geli doonin ku dhaqanka ilahay kitaabkiisa tabaraka wa tacaala cid aan kaga martinahayna ma jirto gaaloo dhan waxaan leenahay haddii xarakatu shabab mujaahidiin xitaa ilaahay ma qadaree bax haddii aynu reer gaal jecel ilahay kitaabkiisa u taagana insha allahu tacaala cid walbo kusoo duushay iyo cid walbo dhagraysan annaga qorigeenna iyo hubkeenna waxaan diyaar inaan ku difaaca ilahay kitaabkiisa tabaraka wa tacaala qadiiddaas sida insha allahu tacaala cod dheer iyo cod gaaban waa ku leenahay waxaan sidoo kale ku boorin lahaa mas-uuliyiinta reerka ee ugu horeeyaan nabadoonnada iyo qof walbo qaangaar ah kullukum raacin wa mas-uulun can racyatih kaalinta kaga aadan ee reerka ee ummadda wanaajinteeda ah diin gaarsiin ah khayr umiirid ayna u istaaga insha allahu tacaala ilahay diintiisana ummadda aada gaarsiisaan nabiga sal l slam wuxuu leeyahay balliquu canii walow aaya maanta ummaddeena waxa baabi'iyey gaalada albaabada u fari waa jahli haddii albaabada jahliga aan owdno aan u istaagno waxaaso dhan waa baaba'ayaan waxaana xusid mudan bayaanka baxay waa intaan ugu tirigalay iclaamka intaan ku ballannay ee ummadda ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa ina gaarsiin iyo horumarkeeda aan insha allah taala waa isla ogeed ballantii iyo beecadan ku galline yaanaan laga soo noqonin iyadana waa ku adkeen insha allahu tacaala gunti iyo gabagabadii waxaan xanuunka iyo dhibka iyo dhimashada iyo rafaadka la qaybsanaya dhammaan muslimiinta meel kastoo joogaan wa khaasatan reer falastiin gaalada yuhuudda ah ee xaaqidiinta ah ee daalimiinta ah ee gumaadka ku hayso wallaahi haddii dariiq reer gaal jecel ay u maraan ay heli lahaayeen laxdo kaba dib dhacda inay u gargaaraan laakiin cumalo iyo khaa'imiin teed samaysay islaamka kala goysay ay dhexdeena joogta waxaan leenahay waa idinla xanuunsanayna shahiidkeenna waa shahiidkeenna insha allahu tacaala duminna waxay leedahay dumin dhiigna wuxuu leeyahay dhiig yowma min alayaam insha allahu tacala waa idin soo gaari doonaa maanta dhibta idiin haysato iyo xanuunka idiin haysta waa idinla qaybsanaynaa allahna caza wajal waxaan weydinaynaa inuu xanuunka idinka dul qaado ilaahay gaaladaa taba- tabaaraka wa tacala ilahay waxaan weydiisanaya gaalada inuu idinku dul qaado inuu xiqdiga iyo xaasidnima idinka ilahay beerkooda geliyo ilaahay tabaaraka wa tacala inuu gacmihiina ku asiibo annagana ilahay waddada noo furo meel aan kasoo gaa ilahay noo noo furo waan rajayna insha allahu tacaala waxaan leeyahay anaa diiday dulmigay wadaan dulliga soo duulay anaa diiday damiir laaba dabiniduu qoolay anaa diiday dasaatiir kufri ah diinka dhigidkeeda anaa diiday badaheenna inuu daalim daalim kala siiyo dayuusiinta daanyeerta kufriga ah waa inaan dooxannaa ebade dayuusiinta dabaruclayn waa inaan waranka deeqsiino dembiyada ay galeen iyo duminta diinteenna waa inay dacar iyo dab ka waraabsiin insha allahu tacaala allahu akbar ilaahay tabaaraka wa taala ha noo naxariisto khayr iyo wanaag hana waafajiyo shirkan iskugu nimid iyo khayrkan iskugu nimid mid noo ahaado oo khayr iyo wanaag iyo allah nooga dhigo ilaahay waxaan weydiisanaya biasmaa'i wasifaat iyo cadowgaa soo duuliya xaaqidka iyo dalka inooga kiciyo ilaahay oo nooga kici ilaahay oo maanta ilaahay diintaada inoo tibnaan walaalowni ilaahay oo maantaan diintaada qaadanaya walaalowni maalintaas dadnimo iyo diin iyo wanaag iyo ehliba aan helnay ilaahay intay duulaan ku yihiine ilaahay oo gaalada naga qabo gunti iyo gabagabadi waxaan leeyahay kuwa reerka ka dhashay ee gaalada dabarculaynayo ee daahir ugu horeeyo ee ma ogtahay qarriban ee diintooda ka baadiyoobay ilahay u toobadkeen lena gebagabadii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuuna beesha gaaljecel kula dardaarmay arrimo badan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا أولا وآخرا نعم كي سافرها بضن ودش أنكو قال الله يستي أيان الله أمها النقينا وعنكن الله أمها النقينا هوش مدد نوسع عتي sida amniga iyo caafimaadka ay ku jirto noogu dhammaystiriyaan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa bacda xamdilaahi akhyaarta beesha jazaahum allahu khayran xaqiiqatan juhdiga iyo khayrka iyo wanaagga iyo isxogwaraysiga badan ee sameeyeen ilaahi subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro safarada ay soo galeen iyo raadadka ay usoo socdeen meeshaana ilaahay subxana wa tacaala ha ka ajarsiiyo xaqiiqatan dadkaani juhdi ayay bixiyeen waxaa halkan isu keenayna ma aha in mogtahay ilaahay subana watacaala lagu caasiya ma aheene waa in ilaahay subana watacaala lagu xiriiriyo oo calaaqa maca allahi lala yeesho ayay ahayd ilaahay subana watacaala ha idinka ajirsiiyo miisaanka xasanaadkana allah idin saaro ikhwaani waxaana kaloo beesha u mahad celinaa jazaahum allahu khayran mowqifka iyo mogtahay iyo kaalinta ay qaadatay iyo sida ay u cadaysay mowqifkeeda horena way u cadaysay haddana mar waxaa weyaan marar badanna way u cadaysay haddana way ku celisay ilaahay subana watacaala ha ka ajirsiyo xaqiiqatan taasi waxayna baraysaa qowlkii sheekhi ahaa haddii aad rabto idaa aradta an taclama ahla aliimaani min ahli zamaan falaa tandur ilaa izdixaamihim ilaa abwaabi almasaajidi waxaad fiirisaa mawaaqifta ay ka qaadanayaan cadowga ilaahi subxana wa tacaala booska ay ka taagan yihiin cadowga ilaahi subxana wa tacaala maantana miisaanka dadka lagu kala ogaanayo waa mowqifka qofka uu ka qaadanayo cadowga ilahi subxana wa tacaala waa cadowga maanta dadnimo iyo noolol anna ogoleyn mawaaqiftaas beesha ay qaadatayna waa ugu mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran ilaahi subxana wa tacaala kheyr ha siiyo wixii ay qaateenna ilaahi subxana wa tacaala waxa weyaan ha u fududeeyo axibatii fillah wixii dardaaran ahaa akhyaarta iga horreysay ayaa dhammaystirtay hadalkuma harin waxaan rabaa dhowr kelimood insha allahu tacaala inaan akhyaarta kulankan ballaaran kasoo qayb gashay inaan dhegahooda ku tuurtuuro dardaarankai koowaad waa ilaahay subxana wa taala cabsidiisa kheyr oo dhan idaa lagu gaaraa adduunyada qofku intuu joogo waxaa la rabaa sharci ilaahi subxana wa taala inuu ku dul socdo lugtu meeshuu dhigaya inuu iska fiiriyo saasaana kheyr ku gaareyna waxaad qabanayso sharci ilahay u bandhig imtihaalu awaamiir illaahi ilahi subana watacaala awaamirtiisa inaan fartoonno oo aan la imaanno oo ilahi subana watacaala aan la kulanno asagoo raalli naga yahay ayaana laga rabaa intaas waxa weya nafteyga iyo naftiina waxaweya waan kula dardaarmi lahaa waxaan kaloo insha alla tacaala akhyaarta iyo si guud beelweynta reer galjeel aan kula dardaarmi lahaa ummadooda inay ugu digaan dhagaraha cadowga u maleegaayo cadowga ilaahay subxana watacaala tarabus ugu jiraan ummadaani inuu dhibaateeyo wuxuu usoo adeegsanayaa dad iyaga ka dhashay magaca iyo muuqa aan ka wadaagno laakiin matoor kale xambaarsan xataa inaa xasuurgal ah deegaan aynan la ahayn ilaahay subana watacaala kitaabkiisa la dagaalankiisa macaash badan ay ka sameeyaan waxaa suuragal ah caruurtooda inay meelo kala degan yihiin dhulkaana hadda ay mogtahay xoogaa ay horarka ku yihiin oo aan ka hortaaganahay annaga idinkaba wiilna uma joogo wiilna uma daaqdo ogaada waa nin matoor kale magaca iyo muuqu naga bis una laga mid yahay iyo waxa weeyaan heebtuuna la wadaagaa laakiin matoor kalaa saaran matoor cadowga ilahi subana watacaala saaran asagaasaa loo soo dhiibay dhaqaalana wuu ka sameeyaa beri hadday halowdana ee magta u suuragali weysana lugtoo kala baxay ilaa meesha maba deganen soo ma wiilna uma daaqaynin wiilna uma joogin lugtoo kala baxaa marka insha allahu tacaala dhagarahaas marka cadowga ay dadkaasi mugta ay maleegayaan waxa weyaan ummadaha loogu digo yaana lagu sir yaanmatu lagu kadsoomin dhalanteedka ay wadaan waa ogtihiin sanawaad ka hor cadowga ilaahi subxana wa tacaala murtadiinta ah inay xamalaad kusoo qaadeen wilaayaadka maantana waxa weyaan meesha ay marayso waxa weya dhegihiina waa ku maqasheen wax badanna waa la soo joogteen maanta intay maraysaa ilaahay subana watacaala goraddu isu geliyey xamaladii ay ku dhawaaqeen maxay xaqiiqijiyeen ilaahay subana watacaala maanta wuxuu noo fududeeyey cadow badan oo mogtahay difaacyada belledowle ku hoos jiray inuu bannaanka noogu soo saaray oo baktiyadooda waxa weyan iyagoo wadooyinka iyo meelaha macaarigta daasana aragteen allah ku mahadsan ya ilaahay subana wataala noo soo saaray banaanka noogu soo bixiyey marka hore maog tahay teendhooyinkaas iyo difaacyadaas dheer ay ku jiri jireen ee xabadda oga gaban jireen mujaahidiinta maanta ilaahay subana watacaala wuxuu qadaray inay banaanka nooga soo baxaan oo ilaahay subana watacaala ummad dadki dhibaadeyn jiray deegaankan gaar ahaan dhibka ku hen jirtay shabeellada hoose ee reerka degan yihiin iyo qabeelaha deriska lahaba inuu ilahay subana wataala ka argoostay oo ad daawateen iyo baktigooda banaanada waran allah ku mahadsan waa nimco mog tahay dadka in la dareemaa la rabaa bal u fiirsada xamalaadka intay ku dhawaaqeen inta laga dilay bal waa rateen oo ilaahay subxana watacaala waxa weyaan gacmaha mujaahidiinta waxa weyan uu ku halaagay kuwa dhimanna insha allahu tacaala saasay ku damayn doonaan soomaali waxa weyaan waxay ku walaalooween ee maanta ku wada nool yihiin waa kitaabka ilahi subxana watacaala weena fahmeen nimco badan ay ku dhex arkeen dhiigooda ku kala badbaaday noloshooda ayaa isbedeshay wixii lasoo maray nin soomaali maslaxa u wado waxa weeyaan wuxuu fiirin lahaa wixii ay soo mareen ay ku noolaan jireen maxay ku noolaan jireen qabiil qabiil u gudbi jiri ma jirin waa la kala qoqobnaa nin kasta waxa weyaan aagiisa waxa weyaan xoolo oo naq raacay lama arki jirin qofkii abaar ku habsato bartiisa waxa weyaan taagnaan jiray maantana waxa weyaan soomaali way isdhex maraysaa wilaayaadka waxa weyaan waa laisu gudbaa xoolaha meel kasta ay daaqaan amni iyo waxa weyaan iyo barwaaqo ayay ku sugan yihiin cid la hadlaysa ma laha meeshaan ka guul cid haysa ma laha deegaanka anaa askale ma jirto waa la wada daaqaya dadka wixii gaar kale loo yahay mooyaane nin kastaba daaqaas iyo dabkaas iyo biyahaasaa ka wada dhexeeya cid isu diidaysa ma leh nimcadaasna marka ayaa noola diidan yahay insha allahu tacaala annagana waa diidannahay waa ka soo horjeednaa insha allahu tacaala af iyo adinna muslimiintana waxaynu ku ballameena inay uga hor tagaan oo amnigaan aan haysanno waxa weyaan aan gogortan laga gelin oo cadow ilahi subxana watacaala laga wada dhiciyo axibatii fi llah marka insha allahu tacaala cadowga dhagaraha uu dadku muslimiinta u maleegaayo qofka muslimka waxaa la rabaa inuu ufuqiisa ballaaran yahay uu la socdo wax kastoo jiro maanta ilaahi subxana watacaala cid ka og maslaxadeena ma laha wax ay noo wadaan oo khayr ma laha haddii amni ay rabaan iyo barwaaqo ay rabaan meelaha ay maamulaan ay ka dhigi lahaayeen waa tan qayladhaanta ummadda iyo baroorta ka yeeraysa meelaha ay maamulaan aan dhegeysanayn har iyo habeen baroorta ka yeerayso dhaca iyo kufsiga iyo hantida dhulka la boobaayo dulmiga ka socda rishwada socoto waa maqlayseen idaacadahana waa ka dhegeysteen meesha iyaga ay maamulaan waxa weyaan amni ay kusoo dabaali lahaayeen marka hayhaata meel sharci ilaahi subxana watacaala lagu maamulaayo in nin murtad ah amniga ka dhalinayana ya waa wax mustaxiil ah axibatii fi llah marka insha allahu tacaala horena waa u dareenteen wax badanna waa aragteen marka ummadeena aan ugu digno cadowgaas ilahay subana watacaala duufsanaya aan ugu digno insha allah horena waa ugu ballanteen bayaankiinana way ku jirtay jazakum allahu khayran arrintaa waxa weyaan yaan la mooganaanin qodobka xiga aan dardaarmayo waxa weeyaan haddee ummadda diinta ilahi subana watacaala in mugta loogu yeero oo odayaasha waxa weya mas-uuliyadda koowaad ee ka dhigtaan diinta ilahay sana dadka inay ugu yeeraan ee baraan oo jahliga ay ka saaraan oo dadka waxa weyaan tawxiidka waxa weyaan ay ka saxaan oo diinta ilahi subana wataala u istaagaan oo nebi maxamed sal ly slam dardaarankiisii ee waxa weyaan oofiyaan ogaada mas-uuliyadda koowaad ee beesha loo haayo waxaa ugu horeeya diintooda in loo xifdiyo diintana waxaa lagu xifdin karaa dadka in la baro in jahliga saara lagu xifdin karaa arrintaa insha alla horena waa isku xabayna waa ku ballanteen in la adkeeyana waa la rabaa insha alla taala nabadoon kaste iyo naqiib kaste dadka waxaa la rabaa insha allahu tacaala inuu diinta ilahi subana wataala ugu yeero dugsiyada loo furo maraakiis dadka la keeno waxaan baadiyaha iyo meelaha dadka ay degan yihiin iyo xoolaha iyo mugta ay daaqayaanna dadka waxaan dugsiyo looga furo oo diinta ilahi taala la baro wax badanna deegaanka waan ku aragnay khayr badanna waa ka jiraa insha allahu tacaala inta dhammina dhamaystira insha allahu taala jazakum allahu khayran waxaan kaloo insha alla taala daarmi lahaa wixii ballan oo la galay ilahi subana wataala ha idin fududeeyo insha allah waan idinka rajeyneynaa inaa fuli doontaan in la fuliyo wixii ballan oo la galay intay awooddeenna ay la eg tahay naf ee nugu jirto oo dhiiggeen dhiig nugu jiro inaan ballamahaas fulino oo aan ka dhabayno ilahi subana wataala ugu dhawaano leanna wax hadda meeshaan lagu wada ballamay ee muddada tobanka beri ku dhow loo fadhiyey ma ahayn in ilahi subana watacaala lagu caasiyo dadna lagu gooyo ma ahayn waa kitaabka ilahi subana la koryeeli lahaa ilaha lagu raaligelinayo ballamahana insha allah taala hala fuliyo ikhwaaniga intaas ayaa rabay inaan dhaho ilaahay subana watacaala waxa weyaan waxaan ka baryaynaa iyo shaqooyinka inta aan ku haynay inuu naga aqbalo ilaahay subana wataala ikhlaas ha nooga yeelo dadkii soo qaban qaabiyey ee juhdiga ku bixiyey ee hogaanka reerka iyo waxa weyaan akhyaarta kale ee juhdiga ku bixinaan ilahay subana wataala miisaanka xasanaadka allah u saaro dadkii noo khidmeynayey ee mugta noo qaabilsanaa adeegana ilaahay subana watacaala dembi dhaaf ha siiyo ilaahay subana watacaala awlaadooda iyo xoolahooda allah u barakeeyo dadkiina soo dhoweeyey ee gogashu noo fidiyeyna ilaahay subana watacaala iyagana deegaankooda ha u silaaxiyo roob khayr qaban allaha siiyo oo xoolaha iyo dadka iyo dunyada anfaco allahana siiya dhammaanteen hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbi guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanta dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu